wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan lagu daafurayo mashruuca u adkaysiga cimilada oo isugu jira saddex weji oo kala duwan daafurka mashruucan ayaa waxaa kasoo qaybgalay gudoomiyaha haweenka degmada kismaayo gudoomiyaasha xaafadaha magaalada kismaayo iyo sidoo kale marti sharaf kale aadan maxamed iidle agaasimaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland oo madasha daafurka ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey faa'iidooyinka uu leeyahay mashruucan iyo dadka ka faa'iidaysan doona maanta waxay taariikhdu tahay siddeed iyo labaatanka bisha nofembar laba kun labaatan iyo afar waxaan halkan daafur ugu sameynaynaa mashruuc loogu talagalay oo adkaysiga cimilada waan ognahay waayadii dambe cimilada dhibaato badan bay keentay dhanka xaalufka deegaanka dhanka isbeddelka cimilada ee kuleylka dhibaatooyin badan baa ka jiro marka saas awgeed waxaan ugu talagalnay mashruucan dadka deegaanka luglow iyo nawaaxigooda ku nool in ay mashruuc shaqo abuur loogu sameynayo oo isugu jira saddex qaybood qaybta koowaad oo ah qaybta koowaad oo ah dadka in lagu tababaro meeshii burjukooyinka waagii hore waxaa la sameyn jiray dadka waa loo qeybin jiray iyaga oo magaalada laga soo iibiyaa loo qeybin jiray hadda arrintii waa la bedelay waxaanu ka dhignay in burjukada dadka ayaga lagu tababaro ay soo saartaan markii tababarka ay dhammaystaanna ay nolol ka dhigtaan oo yacni qofka in wuxuu ku noolaada la baro waxaa jirto dhallinyaro badan oo ku nool barakacyaashii ha ahaadaan xeryaha qaxootiga ku jiro kala duwan oo shaqo la-aan ah marka in shaqo abuur looga dhigo halkii marka burjukooyinka inta la qaybiyo laba boqoloo xabo burkeeti la qaybin lahaa in dadka la yidhaahdo marka xarun weyn oo burjukada lagu farsameeyo in la dhiso laga soo kala xulo dadyow kala duwan oo dhallinyaro dumar iyo rag isugu jira laga soo kala xulo xaafadaha luglow dhammaan xerooyinka ku xeeran kadibna tababar la siiyo burjukooyinka ay soo saaraanna isla dadka ayaga ah xeryaha ku nool loo qaybiyo kadibna halkaasi ay kasii wadaan ay nolol ka samaystaan wixii ay soo saaraanna iyaga ay mas-uul ka yihiin inay suuqi geystaan ay iibsadaan ay lacag iyo nololba ka sameeyaan mashruuca midka koowaad wejigiisa koowaad waa qaybta qaybta labaadna waxaa weeye waa tababarkii haweenka falkinta gudoomiyaha haweenka waxaan ka codsanaynaa in dadka xaafadahaas ku nool qaybo ka mid ah ama dadka kismaayo jooga xataa laftirkooda waa loo sameyn doonaa barnaamijka falkintaas hadda laakiin qayb tababar hore loo siiyaa jiro tababarkii baa la sii wadi doonaa gudoomiyaha haweenka kismaayo codsi bay keensatay tiri laftirkooda magaalada kismaayo dumarka haweenka ayaga laftirkooda kismaayo jooga in loo sameeyo falkinta noocaas iyadana codsigaasi haddii ee beedmo waan tixgeli doonaa waxay soo saari doonaan ayagana markaa in dumarka halkaasi raggana in loo sameeyo burjukooyinkii sameyntooda dumarkiina dhinaca falkintii dambiilaha inay soo saaraan saliyadii lagu tukanayay inay soo saaraan xaaqimihii dhulka lagu xaaqayo inay soo saaraan dadkii sidii warshad yacni dadkii farsamadii way hayaan maalgelin bay u baahan yihiin marka in la maalgeliyo arrintaasi maxay badbaadinaysaa dadkii marka inay duurka aadaan ay geedihii soo guraan ay geedihii nolol ka samaystaan baa halkaas ka baxayso marka haddii farsamadii gacanta lagu baro qofkii inuu duurka aado geedo soo guro oo geedahaas duurka dadka ka iibiyo sida hadda guddoomiyaha tilmaamaysay gabdhaha markay duurka aadaan tacdiyaa laga yaabaa inay la kulmaan mashruuca wejigiisi labaadna waa kaa kan saddexaadna waa dhirbeeris